bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faylaa ka dhowaada qodobada warkeen hameynama golo badbaadi maamulka koonfur galbeed iyo waalidiin iyaalshoki hiran iyo jigjigayo weybaayo baaqan dareena maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya baabuur iyo saarnaayag xubno ku tirsan al-shabaab yemin weybaayo kala qaraxday gobolka bakola maamulka degmada baydhabo oo amara karoogi bajaajyada ka shaqeeyasa magaalada tanbaydhaba roobab dadkii duunyada ka diirsan oo ka qubadi qaybo ku mid ee gobolada dhexe magayada xubnooman ka koraan matalow galmudug ibeeloyo ku shil jeedaan oo la shaaciyo puntland oo yeen habandhigtay liiska musharaxiinta manka kora taliyaga ee ciidamada amisom jenaraal subagle oo deeri jawhara akhbaaraadka banaanka dhugunsadyaal hamiinimaadan idaacadda warsan sinhaitoyba ku mid aha shirkii nabadda siri oo ku dareer switzerland oo wal natiijiyaan ku bana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadyaal hamiin fayla hamiinamo ah hadda uu isnignaha kala hayta taarikhdan iyo ka eedanta tum ilita bila tumanaa sanadka lamada kun tum ilitahana soo baxayana qodobadii warkeen hamiinimadana ka dhowaada yoogi oo fisanga golo badbaada maamulka koonfur galbeed iyo waalidiin ciyaal shoki hirin goday iyo jigjiga iyo waybaayo baaqan tareen maamulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya guriid markii kulun yogeeka magaalada tanbaydhabo kuweeldhadanga mucudeen xasan maxamed xusni iyo ninhay faahfaahinta warkaasa iyadoo horey ciidamada new boolis howlgallo ay uga sameeyeen deegaano ka tirsan koonfur galbeed la sheegay inay ku qabteen dad u badan xoolo dhaqato islamarkaana sida la sheegayo muddo ku xihan magaalooyinka jigjiga iyo goday ee ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa waxaa kulan lagu dalbanayo in dadka xihan la sii daayo baydhabo ku yeeshay odayaal waalidiin siyaasiyiin iyo waxgarada mid ka mid a waalidiinta ka maqan carruurtooda iyo maxamed aadan qalinleh oo siyaasiyiinta ka mid a ayaa baaq u diray madaxda ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo maamulka koonfur galbeed inay iska kaashadaan sidii xorriyaddooda loogu soo celin lahaa dadka ku xidhan jigjiga iyo goday owlaadan naftiyo i maalsho yaa ilaa hatameel laka sheega waaysigna sinid iyo afar bilooda la rooga antaasi la siin sheegay dad ee noomagum wallan dulqaadada korona ma'e andii arkay dawladda sharafta le ungeeka doobamanay habon wal undoho kornoomale anti arkay ma intun lundulgaadaay qof muslim ee aawkay walaam has ku dhii doone has moodii doone bal antaga taka boorahayta waalidiintii oo iyaalka dhaldhalay wa ee qaara siin oo embersho dhikar yala dhimadan dadka bani'aadanka doqolol bihaya markan wali fadaane haquuq iisaankana in sheegaane dowladda koonfur galbeed in sheegaane dowladdan kilinka jigjiga in sheegaane dhibhaangani filan unamay odsadaane dawladda etoobiya federaalka daad haddaba ee maaragtay garabna sii hayn ila roogiyo may ku fadaane dawladda federaalka etoobiya in maaragtay ee xuquuqul insaanka fiirido dadka meelila ka dhamaayo hay oo iyo lanin suubin haaba yaraato wal oo maaragtay loo yarba in suubin wallan qabadi ma jiraan waxaan ka codsanaynaa dawladda etoobiya federaalka in dadkaayna meesha ay u geysay dad kale ay u geysay inay iyada gacanteeda ku soo celiso idris cabdi dhakhtar oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed ayaa sheegay in marar badan madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan iyo madaxweyne cabdi maxamuud cumar ay ka wada hadleen sidii dadkaasi xorriyaddooda loogu soo celin lahaa balse weli aanay suuroobin dadka tiradooda xihan oo aan cabashada maanta aan ka samaynay waxay gaarayaan laba boqol toddobaatan iyo lix qof waay saddex qofaa dhimatay laba boqol toddobaatan iyo saddex qof aa ku jirta xabsiyada jigjiga iyo goday iyo meelaha kale oo kilinka shanaad ka mid ah marka waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiinta kilinka shanaad iyo dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeedba inay dadkaas meesha ku xihan oo u badan dad ganacsato ah dadkooda aad arkayseen maanta meesha maxaa laleeyahay baroordiiq ku samaynaya haweenaa ku jiro waxaa ku jiro maxaa laleeyahay ganacsataa ku jiro dad xoolo iska waday aa ku jiro oo aan la hubsanin layska waday jigjigayna ku xiryihiin waxaan rabnaa dadkaas in lanoo soo da baabuur iyo saarna in xubno ku tirsan al-shabaab iyo miinweyba iyo kala qaraxday deegaanka buurdhaxunle ee gobolka bakola sayid cali muuse maxamed teer ayaning hay faahfaahinta warkana
wararka naga soo gaaraya deegaanka boordhuxunle oo ka tirsan gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi uu ka dhacay qarax kaasi oo dheliyey khasaaro isugu jiraan dhimasho iyo dhaawac qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari hoomey ah oo uu lahaa qof shacab ah ay ka afduubteen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo ay gacanta ay ku hayaan deegaankaasi boordhuxunle deegaanka boordhuxunle iyo degmada waajid ayaa waxay isu jiraan soddon kilomitir guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bokool cadow cabdiraxmaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaraxaasi iyo khasaaraha uu dheliyey waxaana uu sheegay in qaraxaasi uu ahaa miino dhulka lagu aasay dhibaato iyagu leedahay dhibaato ku leedahay baabuur shacab lehi iyo xoog ku weyn waana meelo meelo kale ka tahay ay baabuurkaas xoog ku wadadii guddoomiye faahfaahin hoose lama taleeraaw al-shabaab al-shabaab iyo xoog ku weyn qaab ciidameed oo kale ay isticmaalaan falaaya baabuurkina xalay leebay loo ogalay iyo meelo kooy ganacsatada raashinka sheelay marka xoogay isticmaaleen qaab ciidamada isticmaaleen ciidamadaas un saar maayataa marka qaraxa meelo ka dhigi qaraxana qarax iyo undekan dhinaca dowladda jeha iyo nasiibsha nagatay marka may khasaaree ku dhaladay baabuurkaas oo miinada lakati lanka baabuurka lamay lalaaay walbaba lamaamay lanka baabuurka laayo xoogal kuwada hortasi ku dhimada kakuwa haye lamaad maylaan sheegaay deegaanka warbixin rasmi ku hayne laba qof shabaabe oo ciidamadii hayna inta ka dhamada saddex qofna garaabay oo dhaawacayeen haye warbixintaas hayna tilaayatata ee marka baabuurka dhinisi ahan jeedi xilliguu sameynada lakahaasi meelila ku afduubadiniin tahayti wala magaalada bartamaaja lagu afduubay meelan waday garisweyna jeen jeeda haye garisweynay qaab ciidamada rijeedaga ciidamaha meelan wada badaa jdm yal saarmaa ciidamaha saarmaay marka magaalada ku bixitaasi gsdmd oo iyo hordhaan meenada sheegaya meenada kale kabti garisweynay jeedan buurxun waan ku afduube may shacab ee markaas fuuli baabuurka xilliga al-shabaabtii uga daayeen dad shacaba ma jiray oo baabuurka mutaasay garisweyn ahaa yool deegaanka baadiya hayno garisweyn aan jeedana baabuurka saaranaay dadka shacabka ay maylaan sheegahay dhowrqomantii oo manti dhaawac ku leeyin laakiin shabaabkaan badan saas oo kale dhugunsadayaal wararkowna singhain weyba ku mid ahaa yooxka qulqulahaya magaalada baydhabo musharxiin fara badan iyo ammaanka magaalada baydhabo si wiilan adkaay maamulka degmada baydhabo iyo weliba uu saasaaraya marla karoojow bajaajada hamiinka ka howlgalaan guda magaalada baydhaba guddoomiyaha degmada baydhabo abdulaahi ali watan iyo weliba usa bajaajada ka howlgaas baydhabo uusan ka baagay intii aan socda koor hamiinka weyn isu sheegay intii iddi sharciga iyo baalmarta dhaltiigsi doona sharciga usocona sheegintiisu socdo doonaa markun intiyo dararta doorashooyinka marka may faanahay insha allahu laka bilaabo geeka in maarane dhammaan dadka maarane mooto bajaajka ka ganacsado oo insheegada biyo lahaan maarane an isticmaalo magaala baydhabo gudaashe in may faanahay tumilamasa maqrab walaalika deer laka bilaabo maaranaye andareera kurna maalinta may booshaqaysa kuran laakiin hamiinki marbadee tumilamasa la deera england ara korna maarane mooto bajaaj oo dhax dareerta maarane magaala baydhabo gudaashe england ara korna ya insha allahu ya ya ya marbo ya faraan dadka maarne mooto mootooyinka mayba isticmaalo kao marka laamaha amnigeona may la dareersayan in maarne awaamiirtan iyo fulyan maarne la dareeran dhaqdhaqaaqa maarne mootooyinkaasi oo xiliga lan caymi maarne iyo ondo dhaqaaqna hadde mootadii laka araga inya maarne awaamiirta jiwiida laka aragan maybu hadde insha allahu maybu sharciga lala tiigside maybu wa hiree saldhiga maybu ya la jeeye wali maarne hadde oo awaamiir oo iyo maarne oo sharcin yaal maybu ya la tiigsi doona insha allah ammaanka magaalada baydhabo ee runto gobolka baaya weliba lan adkaaysi wiin waa in jidadka magaalada baydhabo adaka aragaas ciidamada booliska oo baaritiinya ku suubiyayaan baabuurto ka shaqayaas guda magaalada baydhabo xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo nagadeen baarlamaanadii goboleedkan ka horeeyay iyo hogudbeen dhiiska xubno manka korang matalow maamulkaas kureed markii shalay igeeka iyo kudhidii cadaadad doorasho musharaxiintan lolamaasa gambirka manka kore ee beelo degaas galmuduga doorashadan oo yahayd tooxiiso lahayd islamarkaana si-eeda ilalanka wadahaayay xubno qaar ee ka tartamaya kuraasta manka kora oo loolanwiin ku dhexeeya xubno galmudug matala umanka koraya ka koobanaya siyeedka xubnood iyo-oona maalintii shalay iyo geeka iyo miila isku dhiyaasi doorasho shalay iyo-oona shalay la dooraday shan xubnood miila geekana la dooraday saddex lamahan raabya kumida liiskan xubno manka kora matalow galmudug aanasoyoo ka guulaysadeen xubno manka kora siyeedka landooraday xubno manka korya way baayo shalayina abshir maxamed axmed abshir buqaari gemberka beele reer xaaji salaybaan habargeder jenaraal cabdi xasan cawaale qaydiid beela sacad habargeder cabdi axmed dhuhulow dhegedheer lankasow beela muransada yuusuf geele cugaas beela duduble zamzam daahir maxmuud beele cabdiraxmaan salaybaan waciisle jawaahir axmed ilmi beele ceyr habargeder dawaahid cilmi goonje beele mareyxaan abuukar axmed xaashi beele dira dhinac kalena maamul goboleedka puntland yaha bandhigtay liiska musharaxiinta manka korag matalow maamulkaasi sidiyoon tartamayaan puntland iyo isbedelka sameeytay xubno manka koray oon madawiinaga maamulka puntland cabdiweli maxamed aligaad usaan gudbi golo baarlamaanka maamulkaasa xog ayaga baarlamaanka maamulka puntland iyo saxaafadan aqri liiska musharaxiinta manka koray isidiyo gamberkanka tartama doonaan xubnaha aqalka sare u sharaxan ee la rabo golaha wakiilada dowladda puntland inuu kala xulo ama kala dooro waa sidan kow saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi saddexdaa xubnood waxay ku tartamayaan hal kursi labo kow waa saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi labo hodan maxamuud cusmaan basre cumar geelle waxay ku tartamayaan kursi saddex cumar cabdirashiid cali sharmaarke aamina aadan cabdulaahi iyaguna waxaa ku tartamayaan hal kursi afar cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole cabdimahad abshir cusmaan iyaguna waxaa ku tartamayaan hal kursi shan siciido xasan cusmaan axmed maxamuud cabdalla tigaana siciid maxamuud aadan iyo maxamed maxamuud cali bile iyana waxaa ku tartamayaan hal kursi
guddiga doorashooyinka dadban ee dalka iyo horeysada maamul oo kumid ee maamulka puntland kanaga liiska musharaxiinta maka korkureed markiyo sheegan intii maamulka dugufada untiyo ha cadeeyaan qoontada hanraabtiyo kaleeyin xubno manka koraa roobab dadkii duunyada ka diirsadan iyo waybawsa ka qubaday qaybo kumid ee gobolada dhexe cabdulaahi warsamo rooble iyo nin hay faahfaahinta warkanga iyadoo xaalad adag oo dhanka abaaraha ah ay jireen dadka ku nool deegaanadan reer miyiga u badanna ay ka cabanayeen roob la-aan jirtay iyo xoolaha u lehenayay biyo la-aan ayaa waxaa hadda curtay habeen hore iyo xalayba roobabkii dayrta oo ka da-ay deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud meelaha roobabku ay sida xoogan uga deen ayaa waxaa kamid a qaybaha dhanka bari ee gobolka galgaduud iyadoo ay ku dirsadeen dadka iyo xoolaha deegaanada kala duwan ku nool dhulka lasoo werinayo roobabku ay gaareen ayaa waxaa kamid a dhulka miyiga ah ee degmooyinka matabaan gurceel dhuusamareed iyo sidoo kale deegaano kale oo dhacabariga gobolka sida degmada ceelbuur deegaanada ay roobabku ka da-een ayaa waxa ay yihiin kuwo inta badan xaaladooda ay aada u adkaysnayd kuwaasi oo dadka ay ku adkayd inay helaan biyaha iyo sidoo kale nolosha kale ee asaasiga ah dadka reer miyiga ah ee roobabku ay markan heleen ayaa waxa ay sheegayaan inay aada ugu dirsadeen iyaga iyo xoolahooda maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa reer miyiga ay aada uga cabanayeen biyola-aan deegaanadooda ka jirta taa oo sababtay inay geeriyadaan inta badan xoolihii ay lahaayeen qoysaskaasi cabdullaahi warsamo rooblasheegii warsan galgudud taliyaga guud ee ciidanka amisom jenaraal cusmaan nuur subagle iyo saraakiil uus hogaamiyo iyo geedka deere magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe taliyaga iyo kala kulmiya xarunta madaxtooyada maamulka hirshabelle wasiirka arrimo guudo guddoomiye baarlamaanka hirshabelle saraakiil ku tirsan igad iyo qaybo shaldoon ee bulshada booqashada taliyaga amisom ee jowhar usakaseedyala la xiriiriyaan guurgalowga xaalada goobooya ku dhiyaasa doorashada xildhibaanada lamada min manka hoose manka sara oo la kuwadanti jowhar kudhida marka la dhammaystiro dhismo maamulkan hirshabeelle oo qabyo ee wararka qaar iyo sheegaan intii lakawada hadalay sidii ciidamada amisom iyo unsugu lahaayeen xarunta ku dhiyaasa doorashada magaalada jowhar iyo wayba ku dareera shirar gaargaar oo laka xaliya ku dhaladi shirka iyo na yaa weli wal natiijahan kubana waybana reedan dhiyowga kooyay dhugunsudowga khudbada musharaxiinta suran xilka madawiinaga itan madawiine ku-xigeenka hirshabeelle oge kala kuwadiya meelwarkaas ku dhugunsada itan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shirkii dalka switzerland sabtigii shalay inka furmi wadamada maraykanka ruushiya dalalka carabta iyo iiraan iyo weel natiijiyaan kubanay oona dhacdadaas weli kukushishal dheerin halan helowka dagaalka ku dareer wadanka syria hogayaga arrimo banaanka ee maraykanka john kerry sheegay intii wareegan hore ee shirkuus ahay towfikir isdhaafsii hayo omarkii horeba lanfadahna intii walgo-aan ee lagu halaha ku saara arrintanna oo tusaaran eeta heerka usideersi jinye shal fogaadowka dhaniyada iska haya dagaalka syria shirkan ohaykin kuhodambeeya ee laka fadow intii xalanku ka hela dagaalka syria yaha ka beegama xili ruushiya iyo dardargelyahaita duqeynta iyo kahayta dhulka iyo ku taliyaasa xoogaga mucaaradka syria islamarkaan iyo sii shalfogayahayta dalalka maraykanka ruushiya waybaa weli jaree obse inti dagaalka syria uusa mustaqbalka hadadeji isku dhac military oo dhex marow dalalka maraykanka ruushiya warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daningege warkan way baasin saartay islamarkaana tisiinkula dareersiaseno shuur ismaail axmede way baniin farsameeyey faysal dhaayo xuseen dhugunsadayaal inta warkan kaalnimada ereedan ku kulmaan way basiinku tabaana sidaasyo nabadgelyo